wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay kuna looga tashanaya sidii loogu gurman lahaa qoysas ay abaartu saamaysay shirka inta uu socday ayaa waxaa lagu lafaguray in gurmad lala soo gaaro qoysaska soo barakacay iyadoona wasaaraddu ay sheegtay inay suurtagal tahay inay kordhaan qoysaska soo barakacaya islamarkaana kasoo barakacaya deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle kuwaasi oo ay saameeyeen roobyaryada ka jirta deegaanadaasi markuu kulanka soo idlaaday ayaa waxay warbaahinta la hadashay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabelle iyadoona ku baaqday in si wada jir ah loogu gurmado qoysaskan waxaa magaalada jowhar nooga qabsamay shir looga hadlaya xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanada hirshabelle taas oo ay ka dhalatay xaalad robyari ah oo soo wajahday dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ee stateka hirshabelle kulankan oo ay kasoo qayb galeen wasaaradaha la ah ee shaqa wadaagta wasaaradda gargaarka oo ay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha wasaaradda beeraha iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala stateka hirshabelle ee kulankaas waxaa lagu falanqeeyey xaaladaha taagan ee ka jiro deegaanada hirshabelle dowladda hirshabelle sidoo kaleeto caqabadaha jiro iyo sidii lagu gaarsii lahay dadkaas gargaar bini-aadanimo waxaan baaq u dirayaa dhammaan shacabweynaha ku nool reer hirshabelle inay iscaawiyaan hadday ahaan lahayd ganacsatada culamaaudiinka inaan samayno allabari